جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idiin heenana waxaa ka mid ah weeraro kala duwan noola beegsada cadowga allah ee ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya muxasadal kataab ee lagu wadaa inay bixiyso filim cusub oo dokumentari ah oo lagu soo bandhigayo sababaha keenay weeraradii kow iyo tobankii sebtembar barishaadka murtadiintaasi naxariis darro ah qof haweenah ugu jir dilay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya maamulka islaamiga degmada xeendheer ee wilaayada galguduud ee dowladdiina usoo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoosta degmadaasi munaasabad abaalmarin lagu guddoonsiinayay arday kaalimo hore ka galay imtixaanka waxbarashada ee ka dhacay degmada labaatan jirow ee wilaayada baay maamul goboleedka shaale dirarkaas ku magacaabay somalilan ayaa sheegay in la gaaray dhammaystirka heshiiskii xaaraanta ahaa ee badda soomaaliya ay ku siiyeen dowladda xabashada etoobiya xamlada irshaad uluma ilaa sabiili rashaada toddobaadka afaraad waxay si dardara kaga socotaa degmooyinka ee deegaanada wilaayada hiiraan
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa subaxnimo khamiisa taariikhun ku bagantahay sagaalka bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan weeraro kala duwan oo lala beegsada cadowga allah ee ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya faahfaahinta howlgalladaas waxaa inoo walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali howlgalladani oo ahaa dagaalo toos ah waxay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xeryaha iyo saldhigyada kufaarta iyo murtadiinta ee qeybo ka mid ah wilaayaadka shabeellada hoose hiiraan iyo jubbada hoose koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka buurcolow ee duleedka degmada baraawe oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayadaas dhanka hiiraan ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay galab dagaal xooggan waxa ay ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta ethoobiya ay ku leeyihiin deegaanka halgan ee hiiraan dagaalkaasi waxay ciidamada mujaahidiintu ay ku gubeen laba gaari oo nooca tiknikada ah oo ay lahaayeen ciidamada kufaarta ethoobiya waxaana lasoo warinayaa in ay jiraan khasaaro oo gaaray askarta etoobiyaanka ee galabta weerarka lagu qaaday dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus ay ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee gudaha deegaanka buulo xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo dagaalka markii muddo uu socday dab ayaa qabsaday saldhigga waxayna maleeshiyaadka riddada ee ku sugan saldhiggaasi ay iskaga carareen saldhiggii ay ku sugnaayeen iyagoona isugu tegay xerada murtadiinta duleedka buulo xaaji khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo murtadiinta soo gaaray ayaa jira ciidamada mujaahidiinta ayaa muddooyinkii dambe sii kordhiyey weerarada lagu naafaynayo cadowga allah duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah aad buu mahadsan walaalkan cabdiraxiim ee kaasi ahaa muasasada alkataab ayaa lagu wadaa inay bahayso filim cusub oo dokumentari ah oo lagu soo bandhigayo sababaha keenay weeraradii kow iyo tobanka sebteembar haddaba si aan wax badan uga ogaano waxaa faahfaahin ku aadan filimkaasina la wadaagaya walaalkeen faysal xasan cali waad mahadsan tahay walaalka ee filimkan ay ballan qaaday mu'asasada alkataa'ib ee waa muuqaal dokumentary ah oo ciwaankiisu yahay walkaafiruuna hum addaalimuun waxaana uu soo bandhigayaa sababaha keenay weeraradii kow iyo tobankii sebtembar ee wax ka badan muddo saacad ah ayaa la daawan karaa saddex luuqadood ayuuna ku baxayaa wuxuuna tooshka ku ifinayaa sida maanta war-saxaafadeed ka soo baxay lagu sheegayba sooyaalka taariikheed ee maraykanku u leeyahay dulmiga jawrfalka iyo cadaalad darrada sidoo kale liidnaanta xagga akhlaaqda ee haraysay bulshada amerikaanka ah iyo sida ay isku dayaan in akhlaaq darradaas ay u soo dhuufiyaan waddamada kale si gaar ah caalamka islaamka iyo halista maanta maraykanka uu ku hayo nabadda dunida iyo sababaha ay muslimiintu u necab yihiin maraykanka haddii aan muxtawaha muuqaalka iyo risaalada uu gudbinayo aan diiradda saarno sidaan kuu sheegayba waa maraykanka iyo sooyaalka dhiigdaadinta ah ee diiwaanada taariikhda ugu jira ee meesha uu ka soo askumay ilaa maanta qofkii u kurgalay muuqaalkaas daawadana uu dareemayo inuu yahay dal isaga oo idilba lagu aas-aasay ama ku aas-aasmay dhigdaadin ilaa maantana dhigdaadintu tahay xirfadda ugu weyn ee ay dunida kusoo kordhiyeen iyagu inkastoo isku tilmaamaan dad xadaarad leh oo tixgeliya xorriyaadka iyo xaqdhowrka sida iyagu ay ku andacoonayaan haddana muuqaalkan wuxuu soo bandhigayaa suuradda maraykanku uu sheeganayo mid ka duwan oo ah wejigooda dhabta ah ee waxaana qaybaha hore uu soo bandhigayaa maraykanku inuu yahay mid cadow ku ah insaanka iyo bani aadanimada ee sidoo kale wuxuu u soo gudbayaa oo usoo daadegayaa maraykanka iyo duulaanadii uu ku qaaday caalamka islaamka iyo asbaabaha duulaanadaas riixay iyo ujeedooyinka uu ka lahaa iyo sidoo kale taageerada maraykanka uu siinayo kiyaanka yahuudda iyo waxa ay ka dhigan tahay wuxuu sidoo kale ka hadlayaa raadadka iyo cawaaqibta maraykanka uu ka dhaxlay duulaanadaasi wuxuu sidoo kale soo bandhigayaa kobaca islaamka iyo hoos u dhaca maanta ku soconaya maraykanka wuxuu ka faaloonayaa in maraykanku maanta uu u burburayo akhlaaq ahaan diin ahaan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan inta iyo xitaa militari ahaanba wuxuu sidoo kale bidhaaminayaa ama ifafaaleynayaa mustaqbalka wanaagsan ee islaamka ee soo ifaya iyo in xisbiga allah uu guulaysanayo wuxuu sidoo kale nala wadaagayaa xog iyo macluumaad in badan dadka ka qarsoon oo ah ama soo bandhigaya wejiga dhabta ee maraykanku uu leeyahay wuxuuna keenayaa warbixino diraasaad tirakoobyo arqaam iyo warbixino cadowga qudhiisa uu ku qirayo burburka iyo fasaadka uu maraykanku kusoo kordhiyey dunida iyo taariikhda dhiigdaadinta ah ee uu maraykanku leeyahay dabcanna waxaa ka qayb qaadanaya madax siyaasiyi reer galbeed ah oo qiraya arrimo badan oo ku saabsan mowduucan hogaamiyaal mujaahidiinta ka tirsan oo ka mid ahaa madaxdii qorsheeyey weeraradii kow iyo tobankii sebtembar oo ka warramaya axdaadtan iyo asbaabihii keenay in la qaado waxaa ka qayb qaadanaya khubaro aqoon-yahano saxafiyiin u dhashay maraykanka oo iyaguna qiraya dhibaatada uu maanta maraykanku ku hayo dunida iyo guud ahaan nabadgelyada caalamka qaybaha dambena dabcan wuxuu gudanayaa risaalo nuxurkeedu yahay in xalku yahay islaamka iyo in la iska difaaco dulmiga maraykanka iyo in la soo celiyo sharafkii iyo mejdigii ay ummaddu lahayd waana dabcan filim naqsanaya xaqaa'iq ee soo bandhigaya laguna tilmaami karo mid ka mid a isdaaraadka ugu muga weyn ee kaydka maktabadda jihaadiga ah ku jira marka laga hadlayo taariikhda madow ee maraykanka oo aanu dadka in badan ee war u haynin dabcanna qof waliba oo doonaya in uu si cilmi ah u fahmo waxa la isku hayo ama doonayo inuu helo xitaa xogta cadowgiisa maraykanka macrifo iyo aqoon dheeri ahna u yeesho cadowgan isaga ah waxaa la gudboon inuu daawado muuqaalkan oo si daraasaysan oo khulaaso ah kuu siinaya taariikhda qarniyada badan soo taagneed ee maraykanka ee hadba marxalad soo maraysay wuxuuna ogaanayaa sababaha ee mujaahidiin hadafkooda koowaad uga dhigteen beegsiga maraykanka aad buu mahagteen walaalkan faysal xasane oo kaasi ahaa mariishaadka murtadiintaasi naxariis darro qof haweenah ugu jir dilay magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya walaalkeen marwaan maxamed ayaa faahfaahinaya waa dhacdo qayb ka ah dhacdooyinka foosho xun ay ugu kacayaan maleeshiyaadka riddada taasoo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya maleeshiyaad murtadiin ah oo ka tirsan waxay ugu yeeraan sirdoonka kooxda riddada ayaa gudaha magaalada muqdisho ku dilay haweenay baada ay ka rabeen balse iska diiday bixinta lacagaha baada ah ay murtadiinta rabeen askarta murtadiinta ee falkaani ku kacay ayaa ka amar qaadanayay murtad muxidiin warbaca oo ah taliyo ku-xigeenka sirdoonka riddada maleeshiyada riddada ah ayaa si xun u jirdilay haweenayda taasoo ay lacag baad ah ka doonayeen gurigeeda oo ku yaala nawaaxiga eelaboorka ee magaalada muqdisho hooyada dhashay haweenayda la jir dilay ayaa la hadashay warbaahinta iyadoona sheegtay in dhibaato xoogan murtadiintu u geysteen gabadheeda waana la dulmay waana la dhibaateeyey gabadhayda waa la dilay dhiig baa laga matajiyey ninka qurbac la leeyahay gacantiisu ayuu warbac ku qaaday gabadhayda digfeer ku geeyey wuuna handaday wuxuu yidhi ma sheegi kartaan ma fahantay tol baa u tegey tolkii u tegey wuxuu yidhi gabadha annagaa dilnay annagaa dhibaatayna askartaydaa garaacday buu yidhi annagu waa dhibanahay waxa wax noo qabto ma naqaano meelna laga soo weerara ma naqaano wax wax noo qabta ma naqaano walaalayaalow haddaan anaga dad muslimiin gabar soomaaliyeedaan ahay halla ii kaco dowlad baa la sheeganayaa waana la dhibaateeyey waxaa laga qabto waan dilanahay waan dhacanahay waana la baabi'iyey waxaana lagu baabi'iyey waxaana lagu dilaa waa inaan helnaa dhacdaha foosha xun ee ka dhacday magaalada muqdisho ayaa imaanaysa xilli saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaadka riddada dad shacab ah ku dileen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir matalid marwaan maamulka islaamiga degmada xubendheere ee walaayada galguduud ayaa dowladdiina usoo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoosta degmadaasi walaalkan abusheeba ayaa inoo haya warbixinta warkan deegaanka jeeca godleye oo hoos yimaada degmada xindheere ee walaayada islaamiga galgaduud waxaa dowladdiiniha loogu soo afmeeray qaar ka mid ah qaybaha bulshada ee deegaankaasi sida ay warbaahinta islaamiga al andalus u sheegeen saraakiisha maamulka islaamiga degmada xindheere dowladda oo socotay muddo toban maalin ah waxaa ka faa'iidaystay dad koru dhaafaya toddobaatameeyo kuwaasoo isugu jiray rag iyo dumar dad waayeelo ah kuwo dhallinyaro ah iyo kuwo dacadhaxaad ah iyagoo loo akhriyey duruus qiimo badan oo anfac leh munaasabaddii dowladaasi lagu soo gebagabeynayey oo ay ka qayb galeen culimaauddiinka deegaanka macallimiintii dowladda bixinaysay dadkii dowladda loo qabtay iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada xiindheere ayaa waxaa laga soo jeediyey dardaarano kala duwan oo loo jeediyey dadkii dowladda ka faa'iidaystay iyo kuwii ka mashquulayba haddaba intaan goobta lagu kala dareerin ayaa idaacadda islaamiga landalus waxay wax ka weydiisay qaar ka mid a dadkaasi iyagoo sheegay inay dalbanayaan dowlaad hor leh bismillaah anoo ah cabdi cabdulla xasan oo jooga degmada jiica godleeye waxaan qaadanay dowlo socotay toban habeen maantoo sabtiyana xafladeedii la dhigay ma haddaas allah iska leh walaalahayeena soo gaarsiiyey oo intaas noo faa'iideeyey diinta islaamka ee sharafta leh ee macaan khayr badan allaha siiyo ayaan leenahay intiina muslimiinta ah oo waxgaradka ah taa markii laga soo gudbo ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii diinta ka faa'iidaysta ilaahay inuu naga dhigo oo haddana ka faa'iidaysta oo ka faa'iidaysta dadka walaalaha ah ee aan dowladda nagala qayb qaadan ee howl adduunyo iyo shayddaanka iyo lambaro kale u baxsheen waxaan leenahay walaalayaal ka faa'iidaysta waa wax qiimo badan waa wax macaan waa wax aakhira iyo adduun labadaba idin anfacaya waa waxaad liibaan ku gaari doontiin walaalihii noo keenay dowladaas oo maskaxdooda ilaahay soo geliyey inay noo faa'iideeyaanoo wakhti nagu baxshaan oo juhdi nagu baxshaan oo shidaal nagu baxshaan oo qobbadaa noo joogaan oo guryahoodii nooga soo tegay ilaahay waxaan uga baryaynaa wax khayr badan amaalmarinna alla ayaa dhiiba ilaahay ha ka abaalmariyo allagana annaha nagu anfaco waxaan ka codsaynaa walaayada sharafta leh maamulka ikiyaarta culimaauddiinka cimrigooda intii ka dhiman kaanyagana ka dhiman oo nool nahay saas inay noogu faa'iideeyaan saas inay nooga faa'iideeyaan dowladda diiniga ah ee ku soo ilaatay deegaanka jiica godleeye ayaa qayb ka ah xamlad dacwi ah oo ka socota dhammaan deegaanada ay degto beesha maxamuud iraab taasoo ku timid iskaashi ay sameeyeen culimaauddiinka deegaanka iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga galgaduud islamarkaana la doonayo in dadka baadiyaha fogfog degan dacwada looga guto marsanad abusheyba munaasabad abaalmarin lagu guddoonsiinaya arday kaalmaha hor ka galay imtixaanka waxbarashada ka dhacay degmada labaatan jiru ee wilaayada baay abuuxasan eenoo haya xafladan oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay waxaa ka qayb galay culummo nuqabo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada labaatan jirow xubno ka socday maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay waalidiin iyo marti sharaf kale ujeedka munaasabadda ayaa ahayd bandhigidda natiijo ka dhalatay imtixaanaad laga qaaday maraakista waxbarasho gaar ahaan maraakista ay wax ku bartaan gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada labaatan jirow waxaa imtixaankan si gaara looga qaaday ardayda wax ka barata madrasada asmaa bintu abibakar kuwaas oo kale ah laba qeybood oo kale ahaa qeyb farbar ah iyo qeyb xifdisay tobanka jus ee qur-aanka kariimka waxaana la siiyey abaalmarino ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaanaadka iyo weliba sidoo kale shahaadooyin uu guddoonsiiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay ugu horeyn mid ka mid a culummada ayaa munaasabadda kelimadan tawciyada ka jeediyey
ilaahay ma eray aayaddaasi wactasimuu bihablillaahi jamiica amar waayo aayaddan ilaahay hadigiiya la sheegay hadig ilaahay qobsad may hay hadigaas diinta ilaahayo qur-aanka iyo wal alla walaagi hooseeda qur-aanka ionay axaadiista nabag asleenka ionay anti laka sharahi oo fiqhiga ah ilaahay ma hadle laka sharahi yaa laka jeeda markan qobsada la eri markan qobsadow kaasa markan yaa insha allahu tacaala lanisku kooyl fade wili ilaahay maaray jamiican dhammaantin dhammaantin qobsado baa la reylimo ilaahay markaas hadda siya liiwe
mid ka mida nuqabada ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay العلم نور وانا علمك نور والجهل نور ظلام حتى ظلم لا يمر ظلام ولا رمك ديال بدن مركو ما يتاها ما الى الرئيس ولي نني شيء ولكم يعني شيء قوم لا وناجه تجيب لك دغمايا سيدي يالك jiilka la hasaaro bilaanta an badan haddii aadaba mayl raay wanaagsantaa diin islam baradaha ito unugal gaalyaha unugaas la barda wal midan anfe laakiin hadii yaab ee game fiirsada soo mobilada meel raay isbilaay gabano ido taana jaran game lika fiirsada wal hunay la fara wal wal wal wal in kuma ilay soo bibnooni la meel raay gal gaalyan unugaas awal mun obado anti baa wal yar biilaa raadi oo talay baa waxaa la soo bandhigay magacyada qaar ka mid a ardaydii shahaadooyinka la siiyey iyo kuwii kaalmaha sare ka galay imtixaanaadkii laga qaaday iyadoona abaalmarin la guddoonsiiyey qaybihii shahaadadii insha allahu tacaala ayaa weeri doonna maan weereeyahan qodob gabarta koowaad oo shahaado nusiyaana oo farbarka ku bateey zaynab macalan mustafa insha allahu tacaala mahaninkiigi doone cibaado ibraahim liibaan sacadiya cabdullaahi maxamed insha allahu may baninkiigi doontaa leylo cusmaan aadam kaalinta koowaadna isgaan saddex gabrood saddeeda gabrood tan koowaad ha ka to insha allah may dhahay magacaaji cibaado ibraahim liibaan abaalmarintii waa saddex boqol oo kun soomaali جبرت لها مغاجة زينب معلن مصطفى عبد الله ويا جبرت سدها الله كعلن كود قال لي ولي بوا آه، سعدي عبد الله محمد كان لما ما بقى لي هالجبروت ولي بلا مغاجة ليلى عثمان آدم وفكر ولا قال واك بس لما بقول يا خنطان يا المريم هل إن شاء الله تعالى كان لما هذا قال لي madrasada asmaa bintu abibakar waxay ka mid tahay maraakiista ay wax ku bartaan haweenka muslimaadka ee ku taala degmada labaatan jirow waxaana hadda wax ka dhigtay in ka badan laba boqol oo gabdha muslimaad ah kuwaasoo ku nool degmada labaatan jirow iyo deegaanada hoos yimaada maamul goboleedka shaaladirka isku magacaabay somalilan ayaa sheegay in la gaaray dhammaystirka heshiiskii xaaraanta ahaa ee badda soomaaliya ay ku siiyeen dowladda xabashada etoobiya cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinaya warkan iyadoo muddo sagaal bilood ah ay kasoo wareegatay markii maamul goboleedka shadala diriirka ah ee somalilan iyo itoobiya ay galeen heshiiskii xaaraanta ahaa ee badda soomaaliya lagu siiyey xabashida itoobiya ayaa maamulkaasi ku cadaadinaysay inuu dhagaha ka fureysto baaqyada iyo digniinaha kasoo baxaya shacabka soomaaliyeed islamarkaana uu ka dhabeeyo go-aankii ahaa in labaatan kilomitir oo ka mid ah xeebaha gobolada waqooyi loo gacangeliyo cadowga shacabka soomaaliyeed tan iyo muddadaasi madaxda itoobiya ayaa fagaarayaasha ka sheegayay in qayb ka mid ah badda cas xoog iyo xiilad midooda ay ku qaadan doonaan arrintaas oo soo dedejisay in somalilan ay ku dhawaaqdo in la dhammaystiray heshiiskaasi xaaraanta ah wasiirka arrimaha dibadda somalilan murtad ciise keyd oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa si aan gabasho lahayn u sheegay in heshiiskii is-afgaradka ee ay la galeen xabashida uu soo dhammaaday hadda iyo wixii ka dambeeyana ay ku howlan yihiin dhaqangelintiisa waa kan murtadka oo arrimahaasi waxaan maanta halkan aan ku shaacinayaa in heshiiskii somalilan iyo ethoobia ee moyuga la oranayo uu soo dhammaaday haddana muddo aada u dhow agreementkii la dhammayn doono taas guul bay tahay dhanka kale maamulka muuse biixi ayaa albaabada isugu dhuftay xafiiska dowladda dabadhelifka ah ee masar ee magaalada hargeysa iyadoona shaqaalihii ka shaqaynayay xafiiskaasi lagu amray in muddo saacado ah uga baxaan magaalada hargeysa maamulka hargeysa ayaa dowladda masar ku eedeeyey inay hubaysay dowladda ridada ee xasan garguurte arrintan ayaana noqon doonta mid kasii darayso xiisadaha dowladda masar iyo kooxda ridada oo dhinac ah iyo xabashida itoobiya iyo maamulka shahadla diriirka ah ee somalilan aad buu mahadsan walaalkan cabdilqani oo kaasi ahaa xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ee toddobaadka afraad waxa ay si dardar kaga socotaa degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan yaasir maxamed ayaa noo sii ambaqaadaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waxaa maalintii sagaaliyo labaatanaad si dardar leh kaga socotaa xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taasi oo soo gaartay heer gabagabo ah waxayna lajnada wilaayada hiiraan u xil saartay xamlada kulamo la qaateen bulshada ku kala dhaqan deegaanada cadi jameeco iyo dabayoodle oo wada hoostaga degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan lajnada xamlada ayaa bulshada labadaasi deegaan ku dul akhriyey xamlada waxayna dadka deegaanada cadi jameeco iyo dabayood la sheegeen inay dhaqan gelinayaan xamlada iyo awaamirta ay xambaarsan tahay meeshaan la yidhaahdo cadi jameeco waxaa noogu yimid maamulka wilaayada ee degmada buqa qable ka maamul ah ama culumma intaba waa noo yimideen xamladii dacwiga ahayd irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa macnaha noo socotay duulada aad iyo aad madaarista iyo masaajidka iyo xaafadaha kulli ka wada socotay oo aad iyo aadna aan ugu faa'iidaysanay ilaahay khayr ha siiyo awaamir badanna way naga reebeen haddii aan hadda taa gaadiidlaydii waa noola amray in waxyaalaha dadka shicibka dhibaayo inaynan keenin waxyaalaha dhaca sida raashinka dhacay waxyaalaha macnaha laysku caddeeyo waxyaalaha muxuu ahay bacyaha ah iyo dhaqanxumada iyo anshaxxumada iyo waxaasoo dhan in macnaha waddanka laga saaro samadoonka cali jamaec cabdirasaaq xasan cumar waxaan maanta eh, walaayada eh, xamlada wadi ama dacwada shaarica nooga timiday oo ilaa heer gobol waxay naga nahayeysay waxyaabo qaladaadha oo aad iyo aad u ballaaran oo ay ka mid yihiin moobeelada iyo gaadiidka oo sida anshax darrada loo raacaa sida laba lagulood maxaan ku idhaha bacyaha eh, maxaan waxyaabaha muqaadaraadka ah ee, waxyaabo badan ilaa shan iyo toban qodob marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ee, khayraadkana soo gaaray waxyaabaha alwalaa walbaraa waana loo taabtay waana loo akhriyey in gaalada laga helo islaamkana nusro loo nusreeyo arrinkaasna si buuxda ayaan u qaadanay walaayada boqabla maanta nagu soo salaantay dabayoodle waxayna fareen moobelada waaweyn oo centerlightka in oo foorjiinka waxaas ay mamnuuc yihiin waxaa kaloon sheegayaa kuwa timaha jara in si qashahooy shareecada aan waafaqsanen loo jaraa ayadana waa mamnuuc waxayna fareen dharka sawirada ay ku yaaliin waa ka mamnuuc waxaa kalooyna fareen in naag lawalgoodleed raaceen oo ay mamnuuc ka tahay in mataqaanaa waxyaalaha laysku cadday ganacsatada waxyaalaha dhacay oo taariikhdooda ay dhammaatay ay naga mamnuuceen maanta waxaan joognaa tuulada dabayoodle waxaana soo siyaartay siyaaro noogu yimid walaayada buqac qablo oo annagaba aan ka tirsannahay walaayada wax badan ay martay sheeko badan ay martay walaayada waxay ka hadashay in dharka ay wax ku qoran yihiin aan la ogoleen oo la madnuucay Ee, waxaa kaloo la madnuucay mootowda haweenka iyo ragga isla raacayiin waa la madnuucay walaayada maanta wax badan ay ka hadashay annagana waa qaadannay warkaas waana ku taageersannahay muddo sagaal iyo labaatan maalmood oo xiriir ah ayay lajnada wilaayadii hiiraan u xil saartay xamlada irshaad dulummah ilaa sabiili irshaad safarro ku marayeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayadii hiiraan iyagoona kulamo la qaadanayay bulshada deegaanadaas islamarkaana gaarsiinayay xamladaasi dacwiga ah aad buu mahadsan walaalkan yaasir oo kaasi ahaa warkiisa waxaan maloonagaynta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu